dabcan shirka maanta ayuu bilowday caleemasaarka xisbiga dimuqraadiga lagu caleemasaarayo wuxuuna ka dhacayaa magaalada haddaan ka hadlay chicago runtii saa ogtahay samakaabo saddex kun iyo todoba boqol oo ergo ayaa ka yimid gobolada maraykanka kuwaas oo runtii dooran doona caleema saari doona madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo hadda madaxweynaha u taagan iyo madaxweyne ku-xigeenka tim wallas saa sheegtay runtii xisbigan waa bilow maantay laakiin dabcan madax badan baa ka hodban doonta dad kala duwanna runtii maalmaha soo socdaa la filaya in iyaguna ay ka hadlaan saan ogahay shirka jadwalkiisa maalinta beri ah oo talaadada ah khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada ahmiyadda xisbiga dimuqraadiga u leedahay doorashada labada kun labaatan afarta iyo in diiradda la saaro waxyaabaha muhiimadda koowaad ah waddanka directionka ama jihada uu adayo maalinta arbacada dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeenka ninka u taagan gofarantim wallas oo ay u codan doonaan khamiista sidoo kalena waa maalinta lasoo xereeyo shirka oo la caleema saari doono madaxweynaha gabadha u tartamaysa kamala harris marka hadda shirkii waa furmay dabcan wuu socdaa shirweynaha ilaa iyo hadda marka dadka ka hadlay ee caanka ah ee madaxda ah ee laga xusi karo oo ilaa iyo hadda hadlay yaa ka mid ah dabcan waxaa ka mid ah kamaal haris lafaanteeda iyadu way furtay shirka way ka hadashay maantay goor dhaweyto runtii waxay u mahad celisay dhammaan ergooyinka waxay ka hadashay ajandaheeda siyaasadeed waxay aada ugu dheeraatay taariikhdii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne biden iyo shaqooyinkii ay wada qabteen iyo hadda inay rabto inay dhammaystirto shaqooyinkii qabyada ka ahaa dabcan waxaa ka hadlay haweeneydii hore oo iyada lafteeda madaxweyne u tartantay ruwacadaha siyaasadeed hillary clinton senator hillary clinton waxaa ka hadlay gofornanka andy bashir kentucky xildhibaano kala duwan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga dadkaas ayaa ka hadlay marka waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda ay saareen maxaa ka mid ah ama aad ka xusi kartaa diiradda dabcan saddex qodob ayaa moodaa inay aada ugu dheeraadeen madaxdu in xisbiga dimuqraadiga runtii ay xoogga saaraan inay aada uga ololeeyaan gobolada loo yaqaano sud stateka ama la isku haysto oo runtii lix gobol oo ka mid ah maraykanka ah oo aad la isugu dhow yahay in ololo xooga laga suubiyo in runtii la suubiyo dad badan oo qayb ka noqda ololaha doorashada ama loo yaqaan grassroot campaign in qof walba uu la hadlo qofka uu garanayo saaxiibkiisa dariskiisa familkiisa si markaas loo helo dad xoogan oo qayb ka noqda kamaynka kamaala haris iyo wallas waxaa moodaa sidoo kale waxaa laga hadlay in laga wada hadlo in runtii la dardargeliyo dhaqan caruurinta doorashada oo runtii noqonaya waxaade kaliya oo muhiimadda waa doorashada ay tahay in xisbigu helo dhaqaalihii ku socon lahaa doorashada intii laga gaara bisha november tan saddexaad waxaa laga hadlay in loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadigu ay gul ka gaaraan aqalada koongareeska iyo sanadka iyo tan madaxweynahaba
waa gartay marka maxamuud dabcan hadda madaxda hadashay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka marka yaa kaloo hadli doona oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee dadka ugu caansan ama madaxda hadli doonta yaa ka mid ah hadda waxaan filaynaa goordhow inuu hadli doono madaxweyne jo baiden iyo ferris lady jilla baiden labadooda ayaa ka mid ah dadka la filayo sidoo kale waxaa la fili doonaa maalinta beri ah in uu hadlo madaxweynihii hore clinton iyo obama dabcan maalinta ayaa la filaya iyaguna inay hadli doonaan arbacdana waxaa bilaaban doona doorashada ergooyinku inay doortaan guddoomiyaha gobolka tim walls oo isaga u tartamaya madaxweynaha ku-xigeenka maraykanka kana mid a xisbiga dimuqraadiga runtii ragga aadka ixtiraamka u leh ayna dooratay haweeneyda kamaala haris inuu la noqdo qofka isagu u noqonay madaxweyne ku-xigeenka hadday ku guulaystaan doorashada maraykanka maxamuudow dabcan waxaa dhacay banaanbax lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha ama lagu joojiyay dagaalka khaza oo ka dhacday magaalada illinois ama agagaarka meelaha shirka uu ka dhow yahay marka sidee looga dareemay howlka shirka ee dibadbaxaasi ay dhigayeen dadka xabad joojinta dalbanaya runtii anuu markii aan gudaha galayay dabcan waa arkayay banaanka dadku aada waxay u dalbanayeen una danayeen in xabad joojinta laga hadlo arrinta israa'iil laftigooda madaxda dimuqraadigu way ka hadleen in ay doonayaan inay qayb ka noqdaan nabadgelyada balse dadka xoogaa waxay ka caraysanayeen dadkii badnaa oo dhintay iyo runtii dhibaatada ka taagan middle eastiga marka waxay dalbanayeen in xabadda la joojiyo dabcanna xisbiga dimuqraadiga lafsigooda kamaalahaas laftigada dhowr jaro hore ay ka hadashay caawana way ka hadashay runtii marka dabcan in xabatoojin la sumin doono ayna tahay qaabka ugu fiican in nabad laga helo barga dhexe maxamuud badanaa waa yar tahay in lagu arko erge badan oo soomaali ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ama shirarka noocan oo kale ah marka adiga ma keliga ayaa tahay mise soomaali kale ayaa kugu wehelisa oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirka ka qayb gelaysa may keligay maaha ilaa iyo afar baa nahay soomaali ah gabar waxay ka timi tanasi sidoo kale ohio waxaa ka yimi wiil kale anigana waxaan ka imi iyo wiil kale oo soomaali ah gobolka minnesota waxaa nahay afar baa nahay soomaali ah oo ergada ah marka haddii aad tihiin marka ergada minnesota ka timid ama bulshada soomaaliyeed ee gobolkaasi e doorashadan waxyaabaha xiisaha gaarka idinkugu yeeli karaa ama ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore maxaa ka mid ah haddii aad tihiin reer minnesota
runtii wax badan baan la xiise gelinaya horta waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono taariikhda maraykanka cusub ee hadda la filayo inaan qayb ka noqono oo markii ugu horreysay qof madoowa la doorto markii ugu horreysay oo gabar qof dumara la doorto annagoo runtii rabna taariikhda dimuqraadiyadda si annagana beri mustaqbalkeena ilmahena halkan ku dhashaa u noqdaan waa inaan taageerno siyaasadda cusub oo runtii laga noqdo qayb aniga runtii markii labaad bay ii tahay kii ergeydii waxaan ahaa xisbiga dimuqraadiga ee gobolka mistakim oo u codeeyey hillary clinton markana hadda waa markii labaad waa noqonaya ergo waxaan kaloo aada ugu faraxsanaa in iyagu dad kale oo soomaaliya hadda ay qayb ka yihiin marka runtii awoodda soomaalida ah dadka siyaasadda waa in la codeeyo qayb laga noqdo